waxaa maalmihii lasoo dhaafayba ku sugnaa magaalada tan washington wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo kuwaas oo kulamo la yeeshay mas-uuliyiin dowladda maraykanka ka tirsan iyo hay-ada fadhigooda uu yahay magaalada tan washington haddaba wariyaheena sahre ciidla nuur ayaa madaxweyne axmed siilaanyo arrimahaasi ka wareysatay ka hor intii aanu shalay galab ka duulin gegidda diyaaradaha ee dallas airport waxaana ugu horreyn ay weydiisay toddobaadkii ay washington joogeen waxa u qabsoomay horta safarkan ku nimid america ku nimid intii aanu joognay waxaanu aragnay qaybo kala duwan oo dowladda america united states ka mid ah sida state departmentka congresska u s aidka qoladan macaamooyinkai waxaa qaabilsan iyo wasaaradda difaaca ministry of defence intaa aanu joognay marka hore waxaan u sharxaynay qadiyadda somalilan iyo taariikhdeeda iyo mowqifka aanu taaganahay iyo somalilan horumarka ay samaysay dhinac walba hadday tahay dhinaca dimuqraadiyadda hadday tahay dhinaca la dagaalanka argagixisada hadday tahay dhinaca xasiloonida ammaanka dhinaca maxsmaha muxuu ahay dowladnimo iyo haykalka dowladnimo iyo horumarka dhaqaale iyo tacliimeed iyo caafimaad ay samaysay ayaan meel walba ka sharxaynay oo aanu muujinaynay uguna baaqaynay inay ictiraaf gaarana siiyaan oo muxuu ahay noo qiraan nagulana shaqeeyaan dowladda somalilan dowladda maraykanku ay separate entity gaara ay noo arkaan mucaawinka iyo wixii ay siinayaanna inaan somalilan noo soo marin ay toos noo siiyaan marka dowladda maraykanka xubnihii ama mas-uuliyiinta ka kulanteen maxay idiin soo celiyeen maxaa iyaguna idinku jawaabeen waxay noogu jawaabeen runtii si fiican bay noogu jawaabeen ictiraaf dee noomay fidin laakiin inay muxuu ahay dhaqaalaha nala eegayaan inay muxuu ahay nabadgelyada nagala shaqaynayaan inaanu muxuu ahay howlahaa ay nala sii wari doonaan oo aanu xillinkaygu sii xoogsan doono oanu sii wada wari doono dhinac kasta ayaanu hay-adihii aanu aragno ay noo harabaabeen noona daareen nooguna naguna dhiirigeliyeen waa tahay mudane madaxweyne soomaaliya markii dowladdii dhexe ay burburtay labayo labaatan sannadood ka hor dowladda maraykanka iyo dowladaha caalamku waxay soomaaliya ula macaamili jireen si gooni gooniya maamul kastana gaarkiisay ula macaamili jireen kadib markii dowladda maraykanku ay dowladda soomaaliya ee cusub aqoonsatay miyuu idiin sheegeen mas-uuliyiinta maraykanku inay meesha ka saareen qaabkii gaargaarkii ay ula kulmi jireen dhinacyada kale dabcan dowladda soomaaliya way ictiraafeen dowladda maraykanku way ictiraafeen marka ugu horreysa aan isu sheegno oo dowladda soomaaliya ama ameerika ha noqoto ama duwal kala marka state laga hadlay wadan laga hadlay way ictiraafsaneen awalba maamulka ka jirun baa awal maamuladiibaa dee muxuu ahay aan aan ahayn maamulo lala shaqayn karayo intii maamulku isbedelay ee laga shaqeeyey duniyadu ka shaqaysay maamul baa yimi ay marka u arkeen inay ictiraafaan oo la shaqeeyaan laakiin state ahaan way ictiraafsanayeen innaga maamulaha waa lanala shaqeynaya laakiin dee dowladaha lenooma nalooma ictiraafin maantana sidii baa dowladnimo naloo shaqeynayaa oo naloo shaqeynaya maamulaha naloo shaqeynaya marka annaga ictiraafkaa la siiyey marwata waa nagii jaarka tagnay waa nagii meel walba tagnay halkaa warka cad laga soo saaray in laba dowladood oo kala madax bannaan oo soomaaliyeed ay muxuu ahay naloola dhaqmayo naloola somalilan iyo soomaaliya marka taanu ka doonana dunida kalena waa inaanu heerkaasoo kale aanu gaadhno marka saasun baanu dadaalkeeda wari doonaa dowladana ku dhiirigelin doonaa mucaamalka in toos naloo siiyo oo aan naloo soo marin soomaaliya naloo soo marin in special statuskaas si gaara naloola dhaqmayo nala siiyo in aanu xidhiirka aanu la leenahay iyo kontaaga imika aanu wadno sidaana loo soo dhaweynayo si leeg inuu sii socdo waatay shirkii ugu dambeeyey ee turkiga ku yeelateen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya waxa u ballanteen shir kale in lagu qabto sagaashan cisho gudahood ilaa hadda intaaad ka warhaysaan wakti cayiman oo shirkaa dambe dhici doono ma laysla gaadhay ma wakti cusub wakti cusub oo laisla gaadhay ma jirto ballankaa mooyaane laakiin ballankaasi waa jiraa laakiin waqti cusub oo la qabtay ma jirto maxaad ka filaysaan shirkaa dambe in lagaga wada hadli doono maadaama qodobaa ka soo saarteen shirkii dhowaanta lagu saxeexay magaalada ankara mar walba waxaanu sii xoojinaynaa wax wada qabsiga iyo isdexgelinta iyo is-ictiraamka iyo isqadarinta hayno iyo wixii danaha mandaqada ah wixii dhibaato keenaya la wada dagaalankoona sida argagixisada wixii lamida waxyaabahaas baa noqonaysaa wixii cooperation ama wadashaqeyn aan ka wadashaqeyn aan sii xoojino madaxweyne waxaad markii aad maraykanka kusoo socoteen aad soo marteen dalka britain ra-iisul wasaaraha britain iyo wasiirka arrimaha dibaddana waad kulanteen waxyaabaha ugu badanee dadku isha ku hayeen waxay ahayd somalilan ma ka qayb galaysaa shirka lagu qabanayo london horaanta bisha meeye soo socota dowladaada mas-uuliyiinta ka tirsan waxay sheegeen inaanay ka qayb gelinin maxaa shirkaasi ku qoonsateen ee uga qayb geli weydeen dowladda britain xidhiid taariikha baa naga dhexeeya waxtar badan iyo ayaa naga dhexeeya waa dal aanu leenahay mxua xidhiir badan waa dad reer somaliland fara badan ay joogaan waa dal aanu taarikh badan wadaagno shirarkii hore ee lagu qabtayba dhulkaa ee soomaaliya iyo somaliland loo qabtayba waanu tagnay kan mid buu kaga duwanaa wuxuu kaga doona waxaa shir soomaaliya loo qabtay oo ay shirka guddoominayeen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda dowladda ingiriisku annaga shirkaasi shir na khuseyma waa shir soomaaliya loo qabanayo marka waanuna waxaa shir waxaanu ka helin aanu ka wada tashanay xisaabta haddaanu nahay golayaasha haddaanu nahay dowladoo dham dhinac walba iyo shacbigayba aanu la tashanay buu ahaa marka aanu gaadhnay inaanu munaasib noogu ahaynu ka duwan yahay shirarkii hore ee laysu kaayeedhayay ama ha noqoto kuwii laysugu yeedhayay muxuu ahay turkey ama ha noqoto kuwii england baanu sugoonanay ama kuwii meelaha ka duwan aanu sugoonay ha noqotee inuu shir ka duwan ahaa aada baad umahadsantahay madaxweyne
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan axmed silaanyo oo u waramayay waryaheena zahra ciidlanuur